أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlancaam casharkeenna wuxuu ka bilaabanaa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wakadalika sidaadaas oo kale kamaa jacalnaa fii makata sanaadiidaha maka dhexdeeda odayaalkaas diinka ka horjeedo oo odayaalka u ah sidaanu ugu yeelnay maka sidaadaas oo kale ayaanu jacalnaa waxaanu ka yeelnay akaabira mujrimiihaa kuwa qaryada kuweeda dambaabay kuwooda ugu waaweyn ayaanu fii kulli qaryatin qaryo kastaa dhexdeeda aan yeelnay qaryada dadkeeda dambaabay kuwa ugu waaweyn ayaanu qaryo kasta dhexdeeda aan yeelnay liyamkuruu si ay u shirqoolaan fiihaa qaryadaa dhexdeeda ay ugu shirqoolaan oo dadkeeda ay fii ahlihaa wamaa yamkuruuna ma shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda unbay shirqoolayaan oo arrintaas caaqiba xumadeeda nafsadooday kusoo noqonee wamaa yashcuruuna mana dareemayaan oo ma oga aayaddan marka tarkiibka xaggiisa sidaan marka waxaa ugu fiican wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiihaa jacalada in laga dhigo ficlu tasyiir akaabira iyo mujrimiihaana laysku idaafeeyo oo mafcuulka koowaad akaabir ay sidaa ku noqoto fii kulli qaryatinna mafcuulkii labaad laga dhigo waa sida ugu fiican waxaana looga badbaadayaa markaas arrintaas ishkaalka ah afcalu tafdiilka akbar oo la jamciyey waayo akaabir afcalu tafdiilkana waxaa la jamciyaa marka al ay marka al ay ku jirtoy wadato ama markaa la idaafeeyo isaga haddii marka alna uunan wadanin lana idaafeynin ama aan la idaafeynin in markaas la yiraahdo afcalu tafdiil na uu yahay oo jamc laga dhigay haddii marka idaafana uunan wadanin alna uunan wadanin meeshaas marka dacfi weyn ayaa jiro walidaalika labada icraab ee kale ee aayadda ku jirto sidaas ayaa lagu radiyey oo haddii icraabka labaad waxa uu yahay jacalada in ficlu tasyiir un ay ahaato akaabira mafcuulka koowaad laga dhigo fii kulli qaryatinna kan labaad laga dhigo mujrim yahaana akaabira laga bedelo abulbaqaa alcukburi sida oo wato waa imlaau maamana bihi raxmaanka iyada marka waxaa la yidhi ishkaalkaasaa lagu keenay akaabir sidee iyadoo aan alna wada iyadoon idaafaysnayn alna aan wadanin see loo jamciyey qaacidaday khilaafsan tahay tacraabta kalena marka wuxuu leeyahay mujrim yahaa in mafcuul awal laga dhigo akaabirana mafcuul labaad laga dhigo labadaba marka ishkaalkaas unbaa jiraayo kan ugu fiican marka waa kan marka aan ku soconnay wakadalika sidaadaas oo kale sidaanu maka odayaal iyo sanaadiid aanu ugu yeelnay sidaasi la-eg jacalnaa waxaanu yeelaynaa akaabira mujrimiihaa qaryada dadkeeda dambaabay kuwooda waaweyninka badan ayaanu yeelaynaa fii kulli qaryatin qaryo kasta dhexdeeda magaalo kasto dad waxaa loo sameeyey waaweyn oo iyagu marka aadna u dambaabay oo yacnii mujrimiin ah mujrimnimadana ku waaweyn ayaa magaalo walba loo sameeyey maxay sameynayaan marka liyamkuruu bihaa si ay magaalada u shirqoolaan fiiha liyamkuruu fiiha magaalada marka dhexdeeda si ay u shirqoolaanoo xumaan ay u maleegaan oo risaaladii iyo diintii uga hor yimaadaan sidaasna marka waxay keenaysaa marka waa sunnatullaahi fi lqowm marka risaala ay timaado in risaaladaa marka ay ka horyimi dadku ay laba noqdaan dad marka aada musiibada iyo fidnada iyo dhibka ugu daran oo risaaladaa ka horyimaadaa loo sameynaa si ay risaaladii u ambaqaadaban fii suurati namli alla wuxuu yihi walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun qaala yaa qowmi lima tastacjiluuna bsayi'ati qabla alxasana lowlaa tastakfiruuna allaha lacalakum turxamuun wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun marka magaalo in laga waayo dad diinta hagarsado oo diinta shir qoolo ma dhacayso mar walba kuwa dibin daabiyeynayo diinta shir qoolayaa jiro ee kuwaas marka qaryadaas ayaa dhexdeeda loo yeelayaa eeimtixaankaasaana marka xaqi i baatilkii lagu kala soocaa dadka mar walbana walcaaqibatu litaqwa ahlu taqwada ayaa cirib dambe iska leh wamaa yamkuruuna ma shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda unbay shirqoolayaan wamaa yashcuruuna mana ogaanayaanoo arrintaa inay naftooda dhibaatada ku tahay ma dareemayaan oo maalkooda iyo waqtigooda iyo xoogooday ku bixinayaan inay diinta kula dagaalamaan dhibaatadu inay kusoo noqonaysana ma oga iyagu marka wax sameeyay isleeyihiin tasliya marka aayaddan nebiga ugu jirta iyo dadka saalixiinta ee wan wanaagsan ee dacwada ku dhex jiro oo sabarsiin baa ugu jirto sabarsiintuna waxay tahay mar haddiiba aan la waynaynin qof shirqool badan oo diinta shirqoolo waxba shirqoolkiisa younan kula weynaanin ilaahay ka tala saaro xaqa aada wadana sida aada markaa yacnii saxda ah ee rusushii laga soo gaaray u wad caaqibada dambe adi unbaa yeelanaya haddii aada ka soke dhimatana waddo wanaagsan iyo khayr iyo wanaag unbaad ku dhimata waana tu la arki jiray ayb waxba marka inaan loo jixin jixin ayay keenayn marka wإida jaaءathum aayaة qaluu lan nu'mina xataa nu'taa midla maa uutiya rusulu اllah maadaama iyagu ay dalbadeen aayad hanaloo keena ay yidhaahdeen waaqsamuu biاllahi jahda aymaanihim waa kay marka ay dhaarteen oo dhaar aada u daran ay dhaarteen oy markaa ku dhaarteen lain jaaءathum aayat layu'minuna biha hadday aayad u timaado inay rumaynayaanay ku dhaarteen marka alla wuxuu le aayaddii hadday u timaado inaysan rumeyneynin baa alla uu noo soo sheegay walow ananaa nazalnaa ilayhim lmalaa-ika aayadaasaana loogu soo tilmaamay halkanna marka yacni aayaddu haddii ay timaado maxay dhihi doonaan buu rabbi tilmaamaya ilaa isagaa ogi wixii aan dhicin hadday dhacaan siday noqonayaan isagaa ku cilmi leh marka alla wuxuu yidhi waidaa haddii jaa-athum ay u timaado aayatun aayad hadday u timaado qaaluu waxay dhahayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa intii nu'taa nala siiyo midla maa kii oo kale inta nalaga siinayo uutiya la siiyey rusulullaahi ilaahay rusushiisa la siiyey ka rususha alle la siiyey waxyiga oo kale ilaa nala siiyo rumayn mayno sidaasay dhahayaan allaahu allah aclamu ogaal badan oo iyaga ka ogaal badan yaclamu alla waa ogyahay xaysu meel buu ogyahay yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa halka risaaladiisa uu yeelayo alla waa ogyahay sayusiibu ladiina kuwii waxaa asiibi doona ajramuu dembaabay sakaarun dulli ayaa asiibi doono cind allaahi min cindi illaahi ilaahay agtiisa xaggeedu ka asiibi doonaa wa cadaabun ayaa asiibi doona cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yamkuruuna inay diinta shirqoolayaan waidaa haddii jaa-athum ay u timaado aayatun aayad mucjiza hadday u timaado ma rumaynayaan ma rumaynayaan qaaluu waxay dhahayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa intii nu'taana la siiyo midla maa kii oo kale uutiya la siiyey rusulullaahi marka waxay hubaan oo ay og yihiin ilaahay rusushiisa wixii la siiyey ee waxyi ah iyaga inaan la sii doonin waa og yihiinoo waa hubaan mar hadday sidaa og yihiin waxay qaayo iimaan la-aantooda waxay qaayo uga dhigeen oo ay ilaa yoolka ay gaarsiiyeen oo qaayada ay uga dhigeen shay mustaxiil ah in ayaga rusul laga dhigaa waa mustaxiil iimaankoodiina waxay ku xireen shaygaas mustaxiilka ah oo ayaguba ay og yihiin marka madax adeygiya aada uga batay waayo warka macnihiisa tarkiibka marka lan nu'mina xataa nu'taa midla maa uutiya rasulullaahi nafyigan lan ay ay kula imaadeen haayana ay uga dhigeen ilaa laga siiyo waxaa rususha la siiyey man ma rumayn doonna ay leeyihiin ayaguna ay og yihiin in aan rususha wixii la siiyey inaan la siinaynin macnaheedu waxay tahay iimaan la-aantu nimankan waa si fiicanay u dhexgashay lafahooda iyo dhiigooda iyo hilibkooday dhex gashay walidaalika waxaa ku tusaa inay ogaayeen abujahal markii la yidhi abujahal markii lagu yidhi markii la yidhi islaamnimada loo bandhigay waa kii yidhi wuxuu yidhi tanaafasnaa naxnu wa banuu cabdimanaaf annaga iyo reer bani cabdimanaafaa tartannay wax walba waa ku tartannay xataa sirnaa ka farasay rihaanin ilaa aan noqonnay labada faras ee baratanto markaasay waxay yidhaahdeen minaa nebiyun annaga nebiyaa naga dhashay marka innaga waxaa yihi reer bani maqsuum haddaan nahay nebi ma helayno waa ogyahay feeri mar haddaanan helaynin waxaan go-aan ku gaarnay annagana nebi reer bani cabdimanaaf inaanan u rumaynin marka shaygan ay ku xiraayaan waa mustaxiil ayagu ay ogyihiin marka iimaan maba u soconno waay macnoodu weligeenna rumayn ma inay ujeedaan warkaan marka allaahu allaa aclamu allaahu allaa aclamu ogaal badan xaysu marka waxaa ugu fiican in laga dhigo waa mafcuulu bihi cala saca ayaana mafcuul bihi looga dhigay asalka xaysu waa darf laakiin marka yani jumhuurku waxay leeyihin annahaa kharajat can اdarfiyati waa ka baxday waa mafcuulu bihi cala sacati haddii marka mafcuulu bihi aan ka dhignana aclamu maku camalfali karto waayo aclamu waa afcalu tafdiil afcalu tafdiilkuna mafcuul bihi maku camalfalo ba iyo wax lamida xarfu jar-i inuu galo mana ku jirta meeshaan badi mar hadday sidaa tahay marka waxaa wanaagsan in allaahu aclamu allaahu allah aclamu ogaal badan aa la dhahaa yaclamu waa ogyahay baa lasoo qadaraa xaysu meel buu alla ogyahay yajcalu uu yeelaya risaalata risaaladiisa ama in laga dhigo afcalu tafdiil laysa calaa baabihi oo la yidhaha allaahu alle aclamu ay caalimun mid ogaal badan xaysu meel buu alla ogyahay yajcalu risaalatahu uu yeelayo ama yaclamu in la dhaho afcalu tafdiilkun baabkiisa in laga saaro ama in baabkiisa loo daayo xaysudana looga caamilkeeda lasoo qadaro siyaaqana in laga garto yaclamu la qadaro xayu meel yaclamu alla wuxuu ogyahay xaysu meel yajcalu ay yulqii ou ridaayo waay risaalatahu risaaladiisa uu ku ridaayo meesha alla uu risaaladiisa ku ridaayo waa yaqaanaa alla risaalatahu risaalaatihina waa la akriyay laba xarafkan laba labadaas qira'a ku jirta sayusiibu ladiina kuwii waxaa asiibi doona ajramuu dembaabay sakaarun ayaa asiibi doona dulli sagiira yasqaru wa sagara yasquru labadaba waa ku imaan karaa facila iyo facala labada waa laga keeni karaa masderkuna waa sagaaran wa sagaran labadaas facal iyo facaal ayb wahuwa ashaddu dulli ayaana laga wadaa dulliga midkiisa ugu daran ayaa waxaa la yihaha sakaarku kaas sayusiibu ladiina kuwii waxaa asiibi doona ajramuu dembaabay sakaarun dulli aada u daran ayaa ku dhici doono cind allaahi dulliga oo cind allaahi min cindillaahi ilaahay xaggiisa kaga imaanaya xaggiisa kaga ahaanaya ama min cindillaahi alla xaggiisa ayuu markaa yacni uu ka asiibayaa ilaahay agtiisa xaggeedau ka asiibaa wacadaabun cadaab ayaa asiibi doona cadaabka oo shadiidun adag bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda yamkuruuna inay shir qoolaayaan diinta ay bimaa kaanuu yakiiduuna lilslaami wa ahlihi islaamka iyo dadkiisa ayay shir ayay hagarsanayaan maxay ku hagarsanayaanna biljidaali bilbaaili baatil lagu doodo wazukhrufi min alqowli iyo war la qurxiyey oo baatil guruuran liahli diin illaahi ayagoo dadka diinka alle ku kadinayo dadka muslimiinta ah ee guruuran liahli diin illaahi wa daacatihi dabari sidaasu yihi waayo waxaa noo soo hormartay inay doodeen oo waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum la mushrikuun ayaa noo soo hormartay marka waxa ay wax ku hagarsanayaan waa dooda way aftahanimada iyo miidiyaha iyo boqolaalka yacni warbaahin oo diinka keliya undurayso oo diinta wax ka sheegayso mid halkan ka qayliyo iyo mid halkan ka qayliyo iyo kuwa si kale diinta shaki ku furo iyo waxyaabahaas shirqoolka ay shirqoolayaan waa baatil in loo doodo xaqiina la fool xumeeyo carigana waxaas hadda aada u qabsaday aad buu u qabsaday kulamaa wasaa-ishan iclaamku ay hormartay kulamaa nin walbaa uu mimber furtay dadku isku caqli maaha isku diin maaha isku qasad maaha nin walba mimber baa u furan mimberkiisaasoo wax walba ka buufiyaa uu ka sheegaa laakiin aakhira nin walba wuxuu meeshaas ka sameynayo aakhira unbaa marka imtixaankeeda uu sugaa faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilslaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa faman qofkii yurid illaahu alla ou doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo mankaasi axadkaasi yashrax waasiciye alle sadrahu laabtiisa waasiciye lilislaami islaamka u waasiciye waman qofkii yurid alla ou doono an yudila inuu dhumiyo hu axadkaa inuu dhumiyo ou doono yajcal yeele ka yeele alle sadrahu laabtiisa dayiqan mid ciriiri ka yeeleeto ciriiri a ka yeele ayb xarajan ka yeele mid markaa yacni xarajan aada ciriiri u ah taas oo xarajan aada ciriiri u ah kaannamaa sidii xaal uu la tooyahay yasacadu inuu fuulfuulayo ou korkoraayo fi samaai samada uu koraayo xaggeeda kadalika kamaa jacalnaa sadra haadaa dayiqan gaalkan midkan dambe sida aan laabtiisa uga yeelnay mid ciriiri ah sidaasi la eg ayaa yajcalu llaahu alla uu u yeelayaa arrijsa qurunka iyo shirkiga iyo xumaanta cala aladiina kuwii korkooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin oo khaatimadu ay seegtay wahaadaa kan lagu tilmaamayo siraadu rabbika rabbigaa jidkiisa waayo mustaqiiman xaal uu yahay midkii toosan qad xaqiiqe ahe fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati aayadihii liqowmin baan u kala dhigdhignay yadakaruuna waansamayaan ee yatadakaruun faman axadkii yuridillaahu alla qofkii yuridillaahu alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waasiciye sadrahu laabtiisa lilislaami u waasiciye yacnii qalbigiisa waa furayaa waana iftiiminayaa islaamka u aqbalayaa waxaa la yihi marka xadii aayaddan xadiid inqiaac uu ku jira baa wuxuu ah markay aayaddan soo degtaa nebiga waxaa la su-aalay laabtan waasacinteeda markaasuu wuxuu yihi nuurun yaqdifuhu llahu fii qalbi اlmu'mini waa iftiin qalbiga mu'minka uu ku tuurayo alle fayansharixu lahu waa u waasacsamayaa wayanfasixu waasac buu noqona qiila fahal lidalika amaaratun calaamad ma leedahay qaala nacan buu yihi ha alinaabatu ilaa daari اlkhuluud calaamaadka marka waxaa weeyaan qofku inuu u laabto oo uu markaa yacni daarta lagu waarayo qof aakhira inuu noqdo waatajaafii can can daari lguruur daartan kadada ee adduunyadana inuu ka fogaado walisticdaadu lilmowti geeridoo loo diyaargaroobo qabla nusuuli lmowt intaynan imaanin qof qalbigiisu waasac yahay calaamadiisa haddaad rabto waa qof geeridii u diyaarsan adduunyada aan yacni iska fogeeyey oo wixii uun markaa kafaafkiisa ah ka qaadanayo iyo in daarulkhuluud daarta lagu waarayo hamigiisa meeshaas inuu ahaado waa nin hami dheer qof ah marka laab marka qofkaa laabtiisu waa laab furan oo waasac oo ah xaqa iraadada marka halkan faman yurid illaahu an yahdiyahu iyo waman yurid an yudilahu iraada kowniya waxaa laga hadlaya marka waa iraadada kowniga ee qadariga ah qadarka alle wa ilaa ilaahay dalaal iyo kufri iyo waxyaabahaas sharci ahaan ilaahay ma rabo ma doonin laakiin kownan waqadaran in adduunyadu fa minkum kaafirun waminku wa minkum mu'min de taa ilaahay waa qadaray iraadada marka tii kowniga ahayd waman yurid qofku alla doono an yudila inuu dhumiyahu isaga yajcal yeelee sadrahu laabtiisa ka yeelee dayiqan ka yeelee mafcuulka labaad marka jacalada dayiqan w xarajan marka maxaa laga dhigaa lababa waa bannaan tahay xarajan mafcuul kale in laga dhigo oo mafcuul maa tacaduda haddaad tiraahdid waxaa lagu leeyahay jacala markay afcaalu yani afcaalu tasyiir ay tahay ama afcaalulquluubba ay tahay labada mafcuul oo ay kor dhigayso asalkooda muxuu ahaa jiray mubtadayi khabaru ahaa akhbaartuna marka waa khabarkuna waa tacadudi jiray khabarku waa badnaa jiray zaydun shaacirun kaatibun caalimun waa kulli khabar yo wada ahaa meeshaasaa laga fiirina marka maadaama jacalada labadeed labadeeda mafcuul midna mubtada awal oo ahaa midna ou khabar ahaayo iyadu ay nasakday maadaama khabarku uu tacadudi jiray mafcuulku waa iska tacaduda ile ile xagga macnaha khabarkii camalu asalka xagga asalka khabarkii uu ka yahay waa banaantaha marka in la yidhaha yajcal ka yeele alle sadrahu laabtiisa dayiqan ciriiri ka yeele xarajan ka yeele labada marka waa laba mafcuul unba mafcuul bacda mafcuulin un waay sida khabarun bacda khabarin loo dhaho waxaa kaloo bannaan xarajan sifa in laga dhigo dayiqan cariiri u ka yeelaa alle cariirigaas oo xarajan cariiri badan xarafkan marka xarajanna ahlu madiina waxay akhriyeen iyo abu bakr shucba can caasim iyo naafici waxay akhriyeen xarijan ra-da waa hoos dhigan xarijan walbaaquuna inta kalena bifatxihaa bifatxihaa xarajanay akhriyeen waana wahumaa luqataani waa laba luqo isku macno ah waayo kaddanifi waddanafu addanafu waddanifu oo kale siiba weyhi isaga wuxuu yihi xaraj marka la yidhaha waa bilfatxi waa masder markaasna marka idaa xarajin unbaa la dhahayaa waana ashaddu dayq cumar bnu lkhadaab waxaa la yidhi aayaddaanu akhriyey maalin maalmaha ka mid a markaasuu wuxuu yidhi nin reer baadiye oo reer kinaana ah ayuu su-aalay oo wuxuu yidhi mal xarajatu fiikum xarajada idinka haddaad reer kinaana tihiin maxaa dhahdaa buu mal xarajatu fiikum yani saxaabada iyagoo carab asiila haddana ah maadaama luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa nebi unbaa koobay cid kale oo luqada carabiga koobtay ma jirto imaamu shaafici saasuu dhahaa waa luqo waasaca oo hodan ah oo hal ninoo wada koobi karaba uusan jirinba ilaahay rasuulkiisa se waa koobay marka maadaama sidaas luqada carabiga ay tahay ibnu cabaas iyo cumar iyo caa-isha iyo waxaad arkaysaa iyagoo reer baadiyaha su-aalayo luqa ahaan kelmadan maxay tahay waxay rabaan bal inay wax ka ogaadaan meeshaas ahlu ijtihaad ayagoo ah luqad carab asiila haddana ah haddana reebaadiyaha mararka qaar kelmadda asalkeeda iyo waa laga helaa mal xarajatu fiikum buu yihi qaala wuxuu yidhi alxarajatu fiina ashajaratu waa geed takuunu bayna alashjaari geedaha ku dhex taallo allatii laa tasilu ilayha raaciyatun walaa waxshiyatun walaa shay waa geed geedaha ku yaallo aad u dheer oo aan xayawaan da gaari karaa daaq ku gaaro uusan jirin duurjoogtuna aysan gaaraynin geriga iyo geela iyo ma gaarayaan halkoogeedoo sidaas oo kale fa qaala cumaru cumar marka wuxuu yihi kadalika qalbu lmunaafiq laa yasilu ilayhi shay-un min alkhayr munaafiqa qalbigiisu sidaasoo kale waa wax khayr oo gaaraya male kaanamaa sidii xaal ou la tooyahay yasacadu inuu fuulfuulayo korkorayo fi samaai samada uu koraayo xaggeeda kaanamaa yasacadu saddex qira'a xarafkan ku jiro oo sabciya qiraa sabciyada ah ibnu kathiir isaga wuxuu aqriyey yascadu bitakfiif kaanamaa yascadu macnuhu marka muxuu noqonaa kaanamaa xaal uu la tooyahay yascadu inuu fuulaayo waabis wax mubaalaqa kuma jirto abu bakr can caasim shucba can caasim wuxuu aqriyey yasaacadu kaanamaa yasaacadu ay yatasaacadu korkoraayo marka takalufaa ku jiro waa isku kalifaa tarkiibka inta kalena waxay akriyeen yasacadu bay akriyeen biduuni alif ay yatasacadu yatasaacadu waay qiraa'ada yasaacadu marka la yidhaha ay yatasaacadu yasacadu marka la yidhaahdana ay yatasacadu waay ta-da isaadkaa la isku idqaamaha kaanamaa xaal uu la too yahay marka yasacadu inuu korkorayo fi samaai samada mid korkorayo qofku marka uu meel korayso uu fuulaayo kulamaa uu korsii aado tacab iyo neeftii oo kusii ciriiri noqoto ayaa xaalkiisu sidaas u noqdaa qof marka la mashaqeeyo markay carabta rabaan inay sheegaan mashaqadaas marka waxay ku cabiraayeen war ninkaani waxaad moodaa inuu meel kore uu koraayo walidalika fii suurati lmudathir alla wuxuu yihi saurhiquhu sacuudan qofka yacnii naarta marku galo waxaa lagu kalifaa oo lagu cadaabayaa inuu korkoro dalcado adiga markaad dalcad dheer aada korto kulama aada kor usii socotaba neeftaada neeftuur ayaad bilaabay nacam sidaad u socoto u socota neeftaadii marka waa sii ciriiriyay sii gelaysaa nacam marka qofkaani sida ay laabtiisu ciriiriga u tahay nin meel fuul lagu qasbay oo kale aad moodeysaa aada u sarrayso sidaasoo kale marka ay ka dhigan tahay yacnii yashuqu calayhi liimaanu iimaankaa dhibaayo kamaa yashuqu calayhi sacuudu samaa sida samada koriddeeda ay u dhibayso kale buur haddii hadda adiga fuul lagu yidhaha waa ku dhibayso maaha buuraha dhaadheeroo lix boqol oo mitir dhulka ka sarreeya qaaraa waxay ka sagaal boqol ka sarreeya fuul haddii lagu yidhaha inaad neef neefsata maahane wax badan me ninka ugu ugu kartida badanaa u neef neefsanayo kan kale iska badaaya kaan kaan arrintaasoo kale aan tacawudin waxaa laga yaabaa jaranjartan masaajidka haddii la yidhaha kor dadka qaarkeen inay neef tuurayaan oo neeftu ay ka yaraanaysa meel fog maxaad malayna marka samadii wa aslu sucuudi almashaqatu waay wa minhu qowluhu tacaala saurhiquhu sacuuda kadalika sidaadaas oo kale sidaan kaa ugu ciriirinay laabta aan uga ciriirinay sidaasi leeg yaa yajcalu llaahu alla oo u yeelayaa arrijsa qurunka cala aladiina kuwii korkooda uu u yeelayaa laa yu'minuuna aan rumayneynin marka jacalada haddii laga dhigo ficlu tasyiir in laga dhigo oo kadalika sidaadaas oo kalea yajcalu llaahu alla uu ka yeelayaa arrijsa qurunka cala aladiina kuwii korkooda uu ka yeelayaa laa yu'minuuna aan rumayneynin ama min baabi tadmiin in laga dhigo kadalika sidaadaas oo kale yajcalu llaahu yulqi llaahu alla waa ridayaa arrijsa qurunka cala aladiina kuwii korkooda ku ridayaa laa yu'minuuna aan rumayneynin kuwa marka khaatimadu ay ka halaawda alla sidaas u yeela wahaadaa kan lagu tilmaamayo ee aanu kuu caddaynay siraadu rabbika rabbigaa jidkiisa waay mustaqiiman xaal uu yahay midkii toosan qad xaqiiqeehe fasalnaa waanu kala bixbixinnay al-aayaati aayadihii baan kala dhigdhignay liqowmin baanu u kala dhigdhignay yadakaruuna yatadakaruuna waansamayan lahum daaru salaami cinda rabbihim wahuwa waliyuhum bimaa kaanuu yacmaluun lahum waxay leeyihiin daaru salaami allaha salaamka daartiisa waa jannada daarta lagu nabadgalo allaha wax nabadgeliyo daartiisa daartii lagu nabadgelayo cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay ahaatay wahuwa waliyuhum wahuwa allana waliyuhum waayo weligoodo kan arrimahooda maamulayo weligooda bimaa kaanuu bisababi kownihim ayaana arrintaa ay ugu sugnaanaysa ahaanshadooda darteed yacmaluuna inay sameynayeen acmaasha wan wanaagsan lahum waxay leeyihiin daaru salaami allaha salaamkan daartiisa waa jannada ayaa u sugnaatay cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ayay ahaatay ayb marka cinda rabbihimta waa xaal daaru salaamidaana laga xaaleynaa caamilkeedana waa istiqraarka lahumta laga fahmayo cinda rabbihim lahum waxaa usugnaaday daaru salaami baa usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiis xaal ay tahay bayna ugu sugnaatay wa huwa waliyuhum jumla xaaliya mustanafa labada waa bannaan tahay wa huwa alle waliyuhum weligooda waa kan arrimahooda maamulayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda yacmaluuna inay sameynayeen acmaasha wan wanaagsan wayowma yaxshuruhum jamiica yaa macshara aljinni wadkur xus yowma maalin xus yaxshuruhum alla uu ururinaayo dadkii jamiican xaal ay yihiin dhammaantood xarafkan marka yaxshuruhum xafsa can caasim bisa akhriyey quraa'da inta kale waxay akhriyeen wayowma naxshuruhum jamiican wadkur xus yowma maalin naxshuruhum aan ururinayno jamiican xaal ay yihiin iyagoo dhan aan ururinayno xafso keligiis raawiga xafso oo caasim ka warinayaa ya-da akhriyey wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum alla yacni uu ururinayo jamiican xaal ay yihiin dhammaantood yaa macshara aljinni yaquulu lahum wuxuu ku oranayaa yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisaay qad xaqiiqe ahe istakhartum waad badiseen min alinsi min idlaalinsi insigii dhumintiisii baad badiseen aad baad u badsateen insi inaad dhumisaan wa qaala wuxuu yidhi wliyaauhum jinniga owliyadiisu waxay yidhaahdeen min al-insi insiga xaal ayna ka mid yihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow istamtaca wuu ku intifaacay bacdunaa qaarkeen bibacdin qaarka kaleu ku raaxaystay oo ku intifaacay qaarkeen qaarka kale ayuu ku raaxaystay oo ku intifaacay wa balagnaa waan gaarnay ajalanaa waqtigeennii ayaan gaarnay alladii waqtiga oo ajalta aada madalaysay lanaa annaga aada noo madalaysay madal nooga dhigtay waa waqtigii dhimashada qaala wuxuu yidhi alle annaaru naar ayaa mahwaakum makaanu sugnaanshadiina ay ahaatay ayb tadkhuluunahaa waad gelaysaan naartaas khaalidiin xaal aad tihiin idinkoo waarayo fiihaa naartaa dhexdeeda aada ku waaraysaan ilaa maa shaaa allaahu wuxuu alla doonay maahani ina rabbaka rabbigaa xakiimun ku xigmad badan waayo oo falsan caliimun ogaal badan wadkur xus yowma maalin yaxshuruhum alla uu ururinayo dadki yani jin iyo insiba jamiican xaal ay yihiin dhammaantood yaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa yaa macshara aljinni marka yowmada hore udkurna waa loo soo qadari karaa nidahaas ficilka u qarsoonna waa waa waa waa lagu tacallujin karaa udkur in lagu tacallujiyo iyo in yaa macshara aljinni nidahaas caamilkii yani qowlka ku jiro yaquuludaas waa lagu waa waa lagu tacallujin karaa ayb wadkurtaas iskaba sahlan yaquulu lahum wuxuu ku dhahayaa alla yaa macshara aljinni jinni iyo jinniga ku jamaacadiisaay macshar iyo ma macaashir baa lagu jamciyaa wa huwa wahiya aljamaacatu jinniga jamaacadiisow qad xaqiiqe ah istakhartum akhartum waad badiseen istafcala bimacnaa afcala waana badan tahay istakhartum akhartum waad badiseen min alinsi min idlaalil insi insi dhumintiis aad baad u badiseen yani insigii baad aada u dhumiseen waay haddaad jinni tihiin wa qaala wuxuu yidhi wliyaauhum jinnigii owliyadiisa owliyaa-uljinni waxay dhaheen min alinsi insigana xaal ay ka mid yihiin yani kuwii insiga insigii wax kamida oo jinniga xiriirka lalahaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw istamtaca bacdunaa qaarkeen wuxuu ku raaxaystay ou ku intifaacay ou ku meel gaaray bibacdin qaark qaarka kale yani jinnigii waxbaad dhumisaa la yidhi insigii baa marka wuxuu leeyahay rabbiyo waa isku raaxaysanay iyagana anaguna waa ku intifaacnay iyagana waa nagu intifaaceen marka waayahay intifaaca insigu jinniga ku intifaacay waa maxay shayaadiintu ay ku intifaaceen waxay yidhaahdaan culimada marka ay carabtu waadi marka ay marayaan oo safar ay ku jiraan oo meel dooxa ah ay degaan waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waadigan sayidkiisa iyo jinniga odayga ka ahaan magangelaynaa waxaan ka magangelaynaa qoomkiisa sufahadooda kuwa doqomada ah kii marka la magan galay oo jinnigii ahaa waa isla weynaanaya tacaadam intuu isla weynaadaba wuxuu leeyahy qad sudna alinsa waaljinna jinnigii iyo insigiiba annagaa madax u ah waa kuwaas insigiina waa na magangelaa kuwaana annagaaba hayan oo xirxirayno qabanayno meesha marka yacni insigii muxuu ku helaa marka wuxuu sidaas markay yidhaahdaan oo ay nabad galaan inay intifaac heleen ay u haystaan marka oo jinnigan haddaanan sidaa dhihin wuxuu nagu soo diraa bay leeyihin kuwa yaryarkaa iyagaana na dhibayan intaasay marka intifaac ka raadinayeen istamtaca bacdunaa bibacdin saasay ka wadaan kuwaan hadda de mingiska iyo booranaha iyo tumo iyo kuwa xeryaha ootay oo shayaadiinta adeegsado waxaas rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin kuwaan dhahay oo kale yani wax ii sheeg alaabta laxaday meeshay taal iisoo xooraamiyo iisoo sheeg si aan anigana dadkaan aan wax uga qaato waxyaabaha marka dadka qaarkood shiiq unbay iska leeyihiin nacam wixii xero u oodan tahay cimaamad wataba sheikh haddii la yidhaha waa dhibaatan ayb shayaadiin waayo nimankaas shuyuukhna maaha diinka ilaahay iyo iyaguna laba meeloo kale fogay kala taagan yihiin wax shayaadiin adeegsanayo iyo diinullaahi isla meel ma geli karaan marka waxaas dadku inay sheikh yihaahdaan iyo maba maba ahanba tafsiir marka sidaas waa lagu macneeyo waxaa la yihi wsaas iskugu yaa insiga intifaaciisu kaas waay jinniguna intifaaciisu waa maxay isla weyninkaas ilaa ninkii adaa lagaa dambeeya haddii la yidhaahdo madaxtinimadu waxay leedahay dadku waa waa ku intifaacan dadku ama xaq ha u ahaato ama baatil ha u ahaato meeshaa marka waa ka alla uu leeyahay waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa tafsiir kale wuxuu leeyahay macnaha meesha ku jiraa waxaa weeyaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin shaydaankan insigii buu dhumiyey insigii marka muxuu ka faa-iiday shaydaan markii adduunyada la joogay lada macaan wuxuu isleeyahay maalan haddaad madax noqoto dadka u taliso meesha u dambeysay waa joogtaa shaydaankii baa marka wuxuu u qurxinayaa xumaan inuu ku raadsado madaxtinimadii ummad u laayo been u sheego khiyaano ula imaado meelo baas uu la aado axyaanan inuu gaalnimo wax ahba uu ku dhaco intaas marka muxuu raadinaa ladow ka raadinaa madaxtinimada rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin marka shaydaan anagu hana dhumiyo hadduu rabo laakiin xoogaayan adduunyada ku qaadqaadanay waay ayaan wahaakadaa zinada iyo sariqada iyo waxaasoo dhan shaydaan markuu qofka ku dhiiri gelinayo xoogaaga aada soo xaday wuxuu isleeyahy waxbay kuu tarayaan berri qofkan aada iska reebtay oo dishay maanta faa-iiday kuu tahay ayuu u arkaa laakiin faa-iida uma aha xaqiiqadu saas wa sheekh maxamed alamin shanqiidi sidaas dambe waa tilmaamay laftiisa wabalagnaa waan gaarnay ajalanaa waqtigeennii baan gaarnay aladii waqtiga oo ajalta lanaa aada noo madalaysay waana mowdka intii aan ka dhimanay saasaan aan joognay oon gaarnay qaala wuxuu yidhi alle annaaru naarti baa mahwaakum makaanu negidiinna meeshaas waay halka aada ku nagaanaysaan waa halkaas khaalidiinadaan marka xaggee lagu xaggee marka laga xaaleyna khaalidiina horta waa xaalo ay ku nasbisantahay laakiin saaxiibulxaalkeeda caamilkeedaan ujeeda aawo caamilka khaalidiina aawo waa in marka caamil lasoo qadaraa oo marka la yidhaahdo tadkhuluunahaa waad gelaysaan naartaas lasoo sheegay khaalidiina xaal aatihiin adinkoo ku waarayo sababtoo ah mahwaakum caamil loogama dhigi karo mahwaakum waa ismu makaan waa waa daraf oo miimi ah waay ismu makaankuna marka laa yacmalu fi lxaali xaalada marka ma ku camal fali karo caamil uma noqon karo asoo ismu makaan ayb marka khaalidiinada marka caamilkeeda waxaa waa lasoo qadaraa marka tadkhuluunahaa waad gelaysaan khaalidiina xaala kownikum khaalidiina fiiha idinkoo ku waaraaya meeshaa ayb ilaa maa shaa allaahu marka ilaa maa intii maahane shaa allaahu alla uu doonay intuu alla doonay maahane marka ilaa maa shaa allaahudan tafsiiro badanaa ku jiro tafsiirka macnihiisu waxaa xoog badan in la yiraahdo waa muddada u dhaxayso inta qubuurtooda laga soo bixiyo iyo intay jahanamo ka gelayaan bis intaas inta la istinoona waa intaas qabrigii baa laga soo bixiyey xisaabaa loo soo bixiyey weli jahanamo ma gelin muddadaas baa laga soo reebay inta kale cadaabaad ku jiraysaa ee marka macnuhu ilaa maa shaa allahu ma aha naartii baad ka bixi doontaan waqti waqtiyada kamidaad ka bixi doontaan ma aha naaru lkufaar laa tantahi weligeed ma dhammaanaysa ayb saddex aayadood oo qur-aanka ku jiro ayaana bacdi alculamaa waxay ka fahmeen naarta inay dhammaanayso aayad waa tan qaala naaru mahwaakum khaalidiina fiiha ilaa maa shaa allah aayadda kalena suuratu huud waaye wa ama aladiina shaquu fa fi nnaari lahum fiiha zafiirun wa shahiiq khaalidiina fiiha maa daamat asamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabuka ina rabaka facaalun limaa yuriid ahar munqadico cumar laga wariyana waa jira oo dhahayo hadday dadka ahlu naarka naarta ku nagaadaan cadada mithli ramli caalijin meesha caalij la yihaha bacaadka yaallo tiradiisa in la egoo sannado ah hadday nagaadaan maalin la baabi-ina ayaa imaan doonto aharkaas marka cumar kama ansixin waana munqadic waa daciif bacdu ahlilcilmina aharkaasay cuskadeen dabcan aayadda saddexaad waxay tahay laabihiina fiihaa axqaabaa naartay ku nagaanayaan dhexdeeda axqaaban sanado badan wixii marka sanad laga dhigay oo waqti loo yeelay waa dhammaanayaan soo maana waxaa laga fahmi karaa marka axqaabantuna inaynan dhammaanaynin in naarta ay dhammaanayso saddexda aayadoodna marka macnahaas soo degdegaya ma tusaayaan middaan ilaa maa shaa allaahuda macnaheedu waa muddada qabriga laga soo bixina ilaa jahanama inta loo wada bis waayo ee hadday galaanay kasoo baxayaan aayadda sidaas ma dhahin ma dhahayso middaas kalena marka ilaa maa shaaa rabbukana tafsiirkeeda xaggan ba ugu tegi doonaa iyadana sidaa unbay la mid tahay ama in la yidhaha ilaa maa shaaa rabbuka ilaa man shaaa rabbuka ilaa rabbigaa ciddou doono maahane waa kasoo bixinaa waana ayo kuwaas cusaatu lmu'miniin dadka mu'miniinta kuwooda cusaada ah naarta markay galaan waa laga soo saaraa idan marka naarta muslimiinta cusaadooda gelayaan waa baaba-e amaa naarulkufaar ma baaba-aysa iyada ugu dambeynna ibnulqayim kitaabkiisa alwaabilu sayibka sidaas u kala qeybiyey naaru cusaati lmu'miniin waa dhammaanee lianna waa kasoo baxayaan ayaga amaa naarta dadka gaalnimada ku dhintay maligeed ma dhammaanayso taas marka ilaa maa shaa allahu ilaa man shaa allahu in laga macneeyo cidduu ilaahay doono maana kuwaas ku waari maayaan waana iyo kuwaas waa cusaat lmu'miniin wey macnaha qur-aanku marka macnahaas marka aayadda macnaheedu sidaasna waa leeran ishkaal labaadaa meeshaan marka ku jiro dad malaaxida ah ay keeneen dad diinlaawayaala ay keeneenoo mulxid baa wuxuu su-aalay hadday gaaladu ku nagaanayaan weligood naarta muddadii ay macsida iyo kufriga sameeyeen adduunyada ay joogeen waa yareedu yidhi muddo la eg maxaa loo cadaabi waayuu yidhi muddadaas haddii laakiin muddo ka badan la cadaabo aawo cadaaladiiyuu yidhi meeshaas walaa budda marka ishkaalaadka noocaas in laga jawaabo waa muhiim waana ka jawaabi jireen culimadii hore sheekh maxamed alamiini shanqidi alcadbu namiirka sidaas su-aashaan uu keenay jawaabtan uu bixiyey marka wuxuu yihi yacni kufriga yani dembigan ay naarta ku muteen oo kufriga ah iyo qubxigan ay naarta ku mutaysteen waa baaqi ayuu ayaga dhexdooda ku yahay baqaa'a daymuumatin waa kufri weligood baaqi ku ah marka inay cadaabku baaqi ou ku noqdo iyagoo kufriga daa'im ku ah waa jazaan wifaaqan waay su-aalaad isweydiinaya marka sidee kufrigooda uu joogto u yahay wuxuu kufrigooda joogto u yahay aayadda suuraddan aan kusoo marnay alla muxuu yidhi walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin haddaan adduunyada u laabano mu'miniinaan noqonaynaa sooma dhihin alla muxuu yihi bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun adduunya haddii lagu celiyo gaalo lay ahaa lahaayeen so ma garanin aayad kale fii suurati alanfaal oo alla wuxuu yihi walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum ilaahay hadduu khayr uun uu ku ogaan lahaa kuwan dhexdooda waxbuu maqashii lahaayo hanuunku waa heli lahaayeen khayrantaas marka waa nakiratun fii siyaaqi shardi tacumu waa camime wadalika ana allaha low yaclamu fiihim khayra maa hadduu ku ogaan lahaa fii waqti maa hal waqti un waqtiyaday noolaayeen iyo haddii la celin lahaa kuway noqon lahaayeen waqti un hadduu khayr ku ogaa lahaa ilaahay marka khayrantaas baa waxaa ku jirta marka waa cumuum cumuumkeeduna awqaaddu waa soo gelaya waqti la qadari karaba haddii kuwaan uu khayr ku jiri lahaa ilaahay khayr waa maqashii lahay wax xaqa meeshaas marka maxaan ka ogaanay khubsiga iyo kufrigu waqti walbo kuwaan gaalnimada ku dhintay waqti walbo wax ay ku sifaysan yihiin waayo kufrigu hadday waqti walba ku sifaysan yihiin de naartay ku waaraayaan waa jazaan wifaaqan aayaadkaas uuna marka ku macneeyey meeshaan ayb ina rabbaka rabbigaa xakiimun ku xikmad badan waayo caliimun ogaal badan waay wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacda bimaa kanuu yagsibuun wakadalika sidaadaas shayaadiintaas jinniga sidaan ugu salladnay kuwaas insiga oy u dhuminayaan sidaas sidaadaas oo kale ayaan nuwallii aan u dhiibeynaa bacda aldaalimiina daalimiinta qaarkood bacdan qaarka kale aan u dhiibeynaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yagsibuuna inay dulmi kasbanayeen ee xumaan aayaddan saddex tafsiiraa ku jirta wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina tafsiir waa midkan hore waxaan u dhiibeynaa oon ku salladaynaa daalimiinta qaarkood qaarka kale nuwalliihim wilaayata tasliid waa isku salladaynaa daalim daalimaa lagu salladaa ay nusallitu bacda aldaalimiina daalimiinta qaarkoodaan ku diraynaa calaa bacdin qaarka kale fayaduruhu waa dhibaa marka nantaqimu waa ka aarsanaynaa min bacdi daalimiina daalimiinta qaarkood bibacdinaan uga aarsanaynaa kuwo kale nin baa dulmi gala waa miisanaa waa badsanaa waa badsanaa ciqaabtiisu maxay noqonaya ku kaloo daalim in lagu sallado shalay miday isla jireenaa lagu salladaa hataa miday dulmiga isla wadi jireenaa ciqaab looga dhigaa macnaha aayadda saas waa ibnu zaydaa sidaas u fasiraya ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd xagga tafsiirka marka m aada buu u yaqaanay tafsiir marka waa sidaas ibnu cabdullahi ibnu zubayr baa waxaa la yidhi camr bnu saciid alshdaq ninkii soo weeraray madiino waayo oo amawiyiintu ay u xil saareen min qibali yaziid ka socday oo madiino soo weeraray ninkaasu ahaa waa ninka abu shurayx alkhusaaci markii uu yidhi war rasuulkan hadal ka maqlayaan kuu sheegaa markauma ka furtay xadiid buu u sheegay markaasu wuxuu yidhi annagaa kaa ogu yidhi saxaabigii buu saa ku yidhi annagaa kaa og xaramku nin oo yacni fasaad wata ma magangeliyo wax kaloo iska galay marka ninkaas marka camr bnu saciid alashdaq waxaa dilay cabdulmelik ibnu marwaanaa dilay cabdulmelikna waa amawiyiintii nimanku wax u raadinayo madaxtinimada u raadinayo uu ordaayey oo xaramkii xataa uu kula dagaalamay dadkii joogay cabdulmelik markuu dilay camr bnu saciidkaas ayaa ibnu zubayr wuxuu akhriyay aayaddan wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan kuwii uu ka tirsanaayo baa marka dambe dhegta dhiigga u daray taariikhda haddaan faagno ama aan fiirinana wax badanoo noocaas waa waxaan u malaynaa caalamku waa arkayna haddana waa u jeednaa horena waa u aragnay waxaa caalamulislaami ka dhaca markaad fiirisay annaga dalkeenna wax ka dhacay markaa wax taariikh isdaba socoto fahal min muctabi fahal min muctabir marka wax ku cibro qaadanaa ma jiraan qofka uu maanta qof walba waxaad moodaa inuu maanta dhashay wixii shalay jiray iyo doraad jiray ma fiirinayo maanta inuu dhashaad moodaa marka waxaas inaan ka baxno waayo dad cibro qaadana aan aan ahaano ayb shaacirkii marka wuxuu yihi wamaa min yadin ilaa yadullaahi fawqahaa walaa daalimin ilaa sayublaa bidaalimi gacan ma jirto ilaa gacanta allah ka sarreyso daalimna ma jiro ilaa waxaa lagu waxaa lagu ibtileeyaa daalim kale kalaa qorta loo gelina waxaa kaloo la yidhaahdaa marka man acaana daaliman buliya bihi ninkii daalim u kaalmeeyo waa lagu imtixaanaa isagaasaa lagu imtixaanaa ayaan markii lagu moodo lagu moodo dariiqa lagu jafto isagiyaa marka dambe la icdaamina tafsiirka labaadee aayadda wakadalika nuwallii bacda daalimiina bacdan waxay tahay ay nutbicu bacduhum bacdan qaarkood baan qaarka kale raacsiinaynaa waa iska dabageynaynaa waa naartaa la iskaga dabageynaa marka qataadaa sidaas ku fasirayo qowluhu tacaala wuxuuna ka aayaddan waxaa sidaa marka tafsiir aayadda kale waafaqe qaala dkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini waalinsi fi nnaar kulamaa dakhalat ummatu lacanad ukhtahaa xataa ida daarakuu fiiha jamiican suurat lcaraaf ku jirta tafsiirka saddexaad waa midka ibnu jariir ou doortayo ay najcalu bacduhum libacdin waliyan cala alkufri billaahi qaarkood qaarka kalean uga weli dhigaynaa saaxiibo ayaan uga yeelaynayo waa uga weli dhigaynaa kufrigaa midaynaayo bidcadaa midaynayso macsidaa midaynayso ninba ninkii uu la jaal yahay ayaa loo looga weli dhigaa wakadalika sidaadaas oo kale sidaan shayaadiin uljinni ugu salladnay shayaadiin ulinsi ee insiga aanu ugu salladnay ilaa ay dhumiyeen sidaadaas oo kale nuwalli aan ugu diraynaa oon ugu salladaynaa bacda aldaalimiina daalimiintii qaarkood bacdan qaarka kale bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda yagsibuuna inay kasbanayaan xumaanta darteed taa darteed yaa macshara aljini walinsi alam yaatikum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaatii yaa macshara aljini jinniga jamaacadiisaay walinsi insiga jamaacadiisa alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun rusul miyaynan idiin imaanin rususha oo minkum idinka idinka mid ah rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina aayatii aayaadkayga ku qisaynayaan wayundiruunakum idiin digayaan liqaa'a yowmikum maalinkiina la kulankiisa idinkaga digaya haadaa oo kan ah qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa waan markhaati kacnay calaa anfusinaa nafaheenaan ku markhaati furnay waqarathum waxaa kadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd washahiduu waxay ka markhaati kaceen calaa anfusihim nafahooda korkooda waxay uga markhaati kaceen annahum yagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaaloobo kaafiriina yaa macshara aljini walinsi jinniga insiga jamaacadiisaay alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun qur-aanka dhexdiisa alam xarafkan lam oo hamze hamsatu istifhaam ay ka horeyso labo xaaladow ku imaadaa istifhaamku inuu yahay istifhaam taqriiri ah al-istifhaamu taqriiriyu waxaa laga wadaa adiga hadlaayo qofkaas aada la hadlayso yacni ujeedka aada ka leedahay su-aasha aada u weydiinaysid haa inuu ku dhaha rabtaa waa wuxuu ogol yahay oo qirsan yahay haa inuu ku yidhaahdo keliyaad rabtaa waa ka qirsiinaysaa ee wax maahan inaad u faa-iideyso iyo ama yacni shaki ku jira iyo wax ah ma aha ayb marka mukhaadabka marka laga inuu yacni ifhamsii kama wadid war sidaan ma jirtaa mase ma jirto nin ifhamsii maaha ujeedkaagu ee haa dheh waay macnaha warkaaga maa istifhaamka taqriiriga kaasaa laga wadaa lamta marka istifhaamka la xiriirsado istifhaam taqriiri abu ayuu noqdaa qur-aankuna waa ku badan tahayo sidaasoo kale macnaha labaadna waxa uu yahay lamtu markaan marka istifhaamku markuu taqriiri noqdo ama in laga dhiga macnaha labaad istifhaamka inkaari in laga dhigo istifhaam nafyi ah in laga dhigo maxaa ka dambeynaya marka lam oo iyadana xarfu nafyin ah baa ka dambeynayso lamta ficilka maadi waxay u gedisaa ficilka mudaaric waxay u gedisaa maadi bay u gedinay soo maaha nafyigana ihbaaday u gedinaya haddii hamsatu istifhaam ka hormarto nafyigu ihbaat ba haddii hamzada laga macneeyo hamzatu hamza yani istifhaam inkaari oo nafyi ah haddii laga macneeyo hamzada macno nafyiha ku jiro lamtana waa xaraf nafyi wa nafyu nafyi ihbaatun waay soo maaha maxaa kasoo baxaa marka ihbaat alam nashrax laka sadraka marka laga la leeyahay laabtaada miyaanaan waasicinin waa waasicinay waay soo maaha laabtaan ku waasicinay waa ihbaat waa kaas nafyigii maxaa buriyey lamta nafyigeeda hamzadan kan ku jiraa burinaya hamzadan istifhaamka yaa burinaya alam najcal lahu caynayni baa kamida waa badan yihiin koyaalkaas ayb inta badan marka lamtu xarfu nafyin waa wa qalbin marka la leeyahay wa jasmin qalbigu ma mudaaricay amar umaadi u bedeshaa waa la iska fahamsan yahay laakiin nafyiga inay ihbaat u bedesho aada taasaan u cadayno in la ogaado u baahan qur-aanku marka markuu ku yimaadana sidaasay u badan tahay alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun rusul miyaynan idiin waa idiin timid waayo marka rusushii waaba idiin timid ayb rususha oo minkum idinka idinka mida rusushu marka jinnigii iyo insigiiba ma ka mid yihiin wax yar oo culummada ka mid a waxay yidhaahdeen jinnigana rusulaa loo diray insigana rusul uu leeyahay nabiyullaahi moxamedna jin iyo insiba waa loo diray waa laisku waafaqsan yahay taas laakiin waxaa loo badan yahay jinnigu inuusan rasuul ka soo bixin waxaa rasuulku marka uu kasoo baxay waa insiga rususha insiga ayaa marka risaalada jinnigu intay dhegeystaan risaalada insiga intay dhegeystaan ayay ayagu ducaad ayagoo ah ayagoo digaayo qoomkooda ay markaa u akrinayeen walidaalika markay nebiga dhegeysteen waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin jinniga marka kuwa digayaal ah waa laga helaa laakiin rusul ma laha waayo rususha alla wuxuu ku koobay insiga wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim min ahli lquraa baa leeria marka minkum taan waa bimajmuuci linsi waljinni baa laga wadaa ee mid walbaa goonidiis uma maaha nacam alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun rusul miyaynan idiin imaanin rususha oo minkum idinka insi iyo jinni markaad isku jirtaan idinka idinka mid ah marka minkumta waa marka labadooda ay isku jiraan yay ka mid yihiin wanaa waana insigaa rusulna ah laga dhigay rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina ku qisaynayaan aayaatii aayaadkayga wayundiruunakum idin digayo liqa'a yawmikum maalinkiina la kulankiisa haadaa oo kana ay idinkaga digayaan qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa waxaanu ka marqaati kacnay calaa anfusinaa nafaheena korkooda waxaanu uga marqaati kacnay nashahidnaa waanu marqaati furnay calaa anfusinaa nafaheenna korkoodan ku marqaati furnay waqarathum waxaa kedisay oo dagtay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd washahiduu waxay ka marqaati kaceen waxay ku marqaati fureen calaa anfusihim nafahoodii bay ku marqaati fureen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa markaa gaaloobay oo kufriyey inay ahaayeen sidaabay ku marqaati fureen dalika an lam yakun rabuka muhlika alquraa bidulmin waahluhaa gaafiluun dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay muxuu sidaa u ahaadayna an lam yakun rabuka lian lam yakun inuunan ahayn rabuka rabbigaa inuunan ahayn muhlika alquraa qaryooyinka ku halaagayo bidulmin ku halaagayo walxaal ahluhaa dadkeeduna haafiluuna kuwa moog ay yihiin sidaa inaynan jirin arrintaa inaynan jirin darteed arrinku ayuu sidan ku ahaaday ayb marka an lam yakun rabbukada in la yidhaha tacliil in laga dhiga jumlada oo liajli an lam yakun rabuka tacliil waa marka ama in bedel laga dhigo oo marka la yidhaha alamru arrinku dalika kaagaas an lam yakun rabuka rabbigaa anhu shaniye lam yakun rabuka rabbigaa inuusan ahayn muhlika alquraa qaryooyinka ku halaagayo bidulmin ku halaagayo walxaal ahluhaa dadkoodana haafiluuna ay yihiin arrintu sidaas waaye macnaha marka an lam yakun rabuka bedel in laga dhigo alamru arrinku dalika kaagaas dalikadaa laga bedelaa marka waa an lam yakun rabu anhu anhu shaniya lam yakun rabuka almru shanigu inuu sidan yahay waaye arrintu saasay ka dhigan tahay marka bedelka in la laqbeeyana waa waa fiican waa waa sahlan tahay waa fiican tahay ayb bidulmin marka in sidaa muhlikada la ysaga tacalujiya ama multabisan xaal uu yahay ku dheehan bidulmin saan in la dhaho mid dulmi ku dheehan inaanu ahayn rabbi subxaanahu wa tacala walikullin mid kastaa waxaa u sugnaaday oo kii alla adeecay iyo kii alla caasiyey ku walbaa darajaatun baa usugnaatay darajaad ayaa usugnaatay ayb darajaadka oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday camiluu ay shaqeeyeen wamaa rabbuka rabbigaa ma ahanin bigaafilin ku moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan marka dadka ahlu daacadana iyo ahlu macsida mid kastaa darajaad buu leeyahay ee ahlu macsidu darakaad baa naartu naar maa darajo leh ee waxaa la leeyahay marka taqliib ayaa waxaa loo yidhi darajaad mar haddii kuwii fiicnaana la sheegay kuwii xumaana la sheegay jannaduna ay darajaad leedahay naartuna ayna lahayn oo darakaad ay leedahay jannadaa lagu halqabsaday marka jaryan cala ataqliib iyadoo lagu soconayo walikullin dhammaan mid kasto oo camal falo oo daacada alle ama macsida alle ku camal falo darajaatun ayaa u sugnaatay uu leeyahay mimaa darajaadka oo mimaa kii xaggii ka ahaaday camiluu ay shaqeeyeen oo ay shaqaysteen wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin bigaafilin ku moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan warabbuka rabbigaa alghaniyu weeyaan mid hodan oo addoommadiisa ka deeqtoon duu raxmati naxariis u saaxiibow in yashaa haddii uu doono alleh yudhibkum idin tagsiiye idin tabiye hadduu doono adduunyadii marka idinka kaxeeye wayastakhlif wuxuu ka khaliif dhiganayaa ou keenayaa adduunyada min bacdikum idinka gadaashiin markuu idin baabi-iyo ka gadaale haddii uu doono maa ayuu keenayaa wixii yashaa-u uu doonayo ayb wixii uu doono ayuu keenayaa kamaa sidii ansha-akum uu idiin abuurayba min duriyati qowmin min duriyati qowmin qolo duriyadood xaggeed uu idinkaga abuuray qoomka oo aakhariina kale inamaa tuucaduuna inamaa waxaa tuucaduuna la idin yaboohayo la-aatin ku imaanaya waay wamaa antum idinkuna ma tihiin bimucjiziina kuwa ilaahay cajzi gelinaya ma tihiin warabbuka rabbigaa alghaniyu kuwa addoommadiisa ka deeqtoon duu raxmati naxariis kuu saaxiib a waay in yashaa haddii uu doono yudhibkum alla idin tagsiiyee wayastakhlif keenee min bacdikum idinka gadaashiinna uu keenayaa markuu idinka idin tabiyo haddii uu doono markuu idinka adduunyada idinka kaxeeyo uu idin tagsiiyo wuxuu ka khaliif wuxuu keenayaa adduunyadan uga khaliif dhigayaa oo idinka idin bedelayso oo idin dhexlayso min bacdikum idinka gadaashiina maa ayuu keenayaa wixii yashaa-u uu doonayo kamaa ansha-akum siduu idiin ahaysiiyey ou idiin abuuray idinka min duriyati qowmin qoom ubadkiis xaggood ou idinka abuuray qoomka oo aakhariina oo kale sida idinkanba dad kale la idinkaga abuurayoo rabbi subxaanahu watacaala uu idinkaga beeray khalqi marka alla adeeco oo isaga maqlo ayuu rabbi la imaanaya kamaa ansha-akum min duriyati qowmin aakhariina ay aabaa'ihim almaadiin aabbayaalkoodii hore waay qarnan bacda qarni idinkuba dadkiini aawe waa isa soo dhexlayseen waa isa soo dhexlayseen qarnan bacda qarnin inuu idinka dhan idin xaaqo kuwo kalena waa la imaan karaa siduu idinkaba kuwo kale idinkaga keenay ayuu alla u keeni karaa kuwaana inamaa tuucaduuna inamaa waxaa tuucaduuna la idin yaboohayo oo saacadda iyo xashriga la-aatin ku imaanayo wa oo ahaanayo wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwa alla cajzi gelinayo alla ka fakanayo ma tihiin oo ilaahay kama fakan kartaan qul waxaa tiraa nebiyow yaa qowmi qom qoomkayow icmaluu shaqeeya calaa makaanatikum xaaladiina korkeeda ku shaqeeya calaa makaanatikum abu bakr can caasim shucba can caasim wuxuu akriyey calaa makaanaatikum jamc xaalaadkiina ku shaqeeya qul dheh yaa qowmi qowmkayow icmaluu camal fala oo shaqeeya calaa makaanatikum calaa xaalatikum xaaladiina korkeeda ku shaqeeya xaalkiinaan aad hadda ku taagantihiin iskaga socda maahan in loo banaynaya ma aha ayb haddii marka muran iyo dood iyo jikaar un aada la soo taagan tihiin intii la idiin caqli celin lahaa waala waa la idiin caqli celiye xaaladiinaan iskaga wata waayahay idinka arki doontaan innii aniguna caamilun ku shaqaynayaan ahay xaaladaydaanaan ku shaqaynaya towxiidka fa sawfa mar danbaa taclamuuna aada garan doontaan ood ogaan doontaan man axadka takuunu ay u ahaan man ay ladii kii takuunu lahu ay u ahaanayso isaga caaqibatu daari daarta yani daartii aakhiro cirib dambeedkeeda inahu shaniya laa yuflixu ma guuleysanayaanoo ma liibaanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falo kuwa dulmiga fala marnaba ma guuleysanayaan iyaga ayb macnaha marka icmaluu maa antum calayhi waxaad ku taagantihiin ku camal fala waay yuqaalu lirajuli qofka waxaa la yidhaahdaa idaa umira haddii la amro an yahbuta calaa xaalatin inuu ku sugnaado calaa makaanatika yaa fulaan meeshaada ay uhbut calaa maa anta calayhi waxaad korkiisa ku taagan tahay ku sugnaaw wahada amru waciidin cala almubaalagati waana waciid goodi baa ku jira hadda amar oo jawaas iyo ibaaxa tusaa ma aha yaquulu wuxuu dhahayaa qul lahum waxaa ku tira icmaluu calaa maa antum caamiluun inii caamilun maa amaranii bihi rabbii anu waxa rabbigaya faraan joogayaayo samaynaya fa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan man mawsuul in laga dhigana waa bannaanta istifhaamna waa laga dhigi karaa man kuma yaa takuunu lahu ay u ahaanaysaana waa la dhihi karaa labadaba caaqibatu daari daarta aakhiro ciribteeda wanaagsan waa jannada ayb xamze iyo kisaa-i yacni waxay aqriyeen fasawfa taclamuuna man yakuunu lahu caaqibatu daari yakuunu halkan iyo qasasba suurat lqasas inta kalena ta bay aqriyeen fasawfa taclamuuna man takuunu bay aqriyeen litan lita'niisi alcaaqibati caaqibadaa muanah a maogtahay inahu shaniya laa yuflixu ma liibaanayaan aldaalimuuna kuwa shirkiga falay oo dulmiga falay marna ma guuleysanayaan laa yascadu man kafara bi wa ashraka axad alla wuxuu leeyahay igu kufriyey oo ii shirki sameeyey marnaba ma guuleysanaayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih